بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحن كل حشني كتابك أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى casharkan waa casharka boqol konton iyo toddobo waxaana ku sharaxaynaa su-aasha boqol labaatan iyo saddex qaala shaykhu raximahu llahu tacaala waxuu yidhi maa daliilu asiraad min alkitaabi muxuu yahay deliilka aynu u deliishanayno in siraadka jidka jahanamo dushiisa la marayo oo qof walba uu marayo aayadaha kitaabka qur-aanka looga deliishanaya waa maxay in la rumeeyo arrintaa waayo waxaynu ku dhex jirnay alimaanu bilyowmi alaakhir wamaa yadkhulu fiihi waxyaalihii inoo soo tiriyey oo yiri way soo gudagelayaana waxaa ka mid ahaa asiraad in la rumeeyo jidka jahanama waxa weye dushiisa la dhigayo oo la marayo Qa- waxa uu yidhi jawaabta qaala allahu tacaala laba aayadood buu shiikhu deliishaday su-aasha dambena axaadiitu ku keenayaa oo iska gaagaaban yihiin waxau yidhi qaala allahu tacaala wain minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا آيدان الله سبحانه وتعالى وقسم داروي وإن منكم إلا واردها mid idinkayda ka mida ma jiro ilaa hadduu jiro wuxuu ku soo aroorayaa alwuruud waa ku soo arooridda oo waddada marka la soo maro oo ayaa wuruudka la yidhaahdaa Ee, waa tii aal fircoon yidhaha fa awradahum nnaar naartuu ku arooriyey aa waxau inakum wamaa tacbuduuna min duuni illahi xasabu jahannama antum lahaa waariduun marka wuruudku waa ku soo aroorka lagu soo aroorayo laba tafsiir baa jira waynu sheegi doonaa wa minkum ilaa waariduhaa waa dhaar kaana calaa ra- waariduhaa marka damiirka waxaa loo celinayaa haa damiir waxaa loo celinayaa naarti kaana calaa rabbika xatman maqdiya kaas wuxuu ahaaday allah xaggi xatman ay wax go-an oo maqdiyan la xukumay oo aan baaqanayn uma nunaji aladiina ataqow buu yidhi allah waxaanu ka badbaadinaynaa markii lagu soo arooro aladiina ataqow kuwii alla ka cabsaday waa aliimaanu walcamalu saalix la yimid wanadaru aldaalimiina waanu uga tegaynaa kuwii daalimiinta ahaa fiihaa jithiya ay fi naari jahannam jithiyan iyagoo jilba jabsan oo halkaa waxa weeye jilbaha dhigtay oo naar ku daatay baanu halkaa uga tegaynaa halkan wuruudka laba tafsiir baa jira culummadu sida daahirka waxay u badan yihiin in la yidhaahdo way minkum ilaa waariduha waad ku soo arooreysaan oo wuruudku asalkiisu waa aroorka laakiin tafsiir baa jira cabdullahi ibni cabaas uu leeyahay waxa weeye waa addukhuul waa la gelayaa markaasaa qofka muuminkaana dhib uma geysanayso waa ka gudbaya ilaah baa ka gudbinaya gaal munaafiqiintiina waa ku harayaan aa oo nin uu la dooday oo naafic la odhan jiray oo waxa weye kula dooday arrintaas ayuu cabdullahi ibni cabaasaa ku yidhi laakiin tafsiirka caamka ah oo culummadu u badan yihiin wuruudku waa ku soo arooridda waa oo naar baa la wada gelayaa axaadiistu ma dhahayso laakiin waa la dul marayaa bay axaadiistu tilmaamaysaa oo axaadiistaa bayaaninaysa wa in minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatma maqdiya qof ma jiro marka gaaladii culummadu waxay dadkii labaa loo qaybinayaa marka hore oo markii maxsharka la taagnaado muddo oo ilaahay uu qadihii bilaabo ayaa waxaa la oranayaa qof walba cidduu caabudi jiray maanta inuu raaco sow cadaalad ma haa qolo walba waxay caabudi jireen baa loo soo suuraynayaa naarta iskula shubaysaa muslimiintii oo munaafiqiintii ku dhex jira haraya markaa kabacdi ayaa jidka siraad la dul maraya waxa la marka waxaa jidkan dul maraya oo jahanamo dul maraya qaabka loo dulmarayana axaadiidta inoo tilmaamaysee waa muslim wixii sheeganayey munaafiqiintiina ku dhex jiraan marka halkaa wa nadaru haalimiina uma nunaji aladiina taqow waa muminiintii dhabta ahaa wa nadaru haalimiina waa munaafiqiintii oo ku daadanaya oo jahanama halkaa ku daadanaya aayadda dambaa sii caddaynaysa waxa uu yidhi allah yowma tara almu'miniina waalmu'minaat yascaa nuuruhum bayna aydiihim wa biaymaanihim marka aayadaha qaar laba aayad baa ku saaray mid waxay odhanaysaa bushraakum alyowm midna waxay odhanaysaa yaquuluuna rabbanaa atmim lanaa nuurana taxriim iyo xadiid marka allah waxa uu yidhi maalintaas jahanamo la dul marayo waxa weeye mu'miniintii nuurkoodii baa la siinaya yascaa nuuruhum bayna aydiihim wa biaymaanihim hortooda iyo midigtoodu soconaya oo waxa weeye waa loo bishaaraynaya waa la soo dhoweynaya ilaahay bay baryayaan ilaahu noo dhammaystir ayay leeyihin waa muuminiintii cabdullaahi ibnu mascuud baa fasirayoo waxa uu yidhi dadkii macal munaafiqiintii wixii halkaa muslimiin taagnaa ayaa nuurkoodii la siinayaa qof walba camalkiisa intuu yahay biqadri acmaalihim baa nuurkooda loo siinaya kii camalkiisu wanaagsanaa nuur weyn buu helayaa waxa weeye kaljabal sida waxa weye buur weyn oo kale qaar waxay noqonayaan sidaa nuurkiisu qof taagan oo kale qaar waxa xoogaa qaar basi kan ugu yar buu yidhi waa in yar oo uu ifsanayo oo suulkiisa la egoo marna ka demaya marna u daarmaya waa sidii acmaashooda u kala wanaagsanaayeen ayaa nuurkaa loo helayaa markaasaa jahanamo lagu dulmarayaa halkaasaa marka dadkii munaafiqiintii iyaga nuurkii baa laga deminaya waa markay calaacalayaan oo dhahayaan unduruunaa naqtabis min nuurikum qiila irjicuu waraa'akum faltamisuu nuura halkaas ayaa marka munaafiqiintii naarta ku hoobanayaan marka waa aayaddii hore meeshay ka tiri humma nunaji aladiina ataqow wa nadaru aldaalimiina fiiha jithiya halkaasay munaafiqiintii naarta ku daadanayaan dadkii wanaagsanaana oo mu'miniintana waa dulmarayaan dadka qaar baa ku dulmaraya kalbarqi sida hilaac oo kale qaarna oo xadiidka dambaa inoo tilmaami doona qaarba nooc bay ku marayaan qof walba waa camalkiisii marka labada aayadood buu shiikhuu deliishaday in jahanamo la dulmarayo axaadiidtaana sii waadixinaysa insha allahu tabaaraka wa tacala aan ku caddaynayna waxba dheerayn mayno walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin